oo laga dhigto xagga diinka xagga caqiidada xagga akhlaaqda in laga dhigto taas ayaa ka muhiimsan tarbiyada maarata ku saabsan jasadka iyo jirka tarbiyada ilmaha waxay ka bilaabanaysaa wakti hore waktiga ay isu guursanhayaan gabadha iyo wiilku waxaa laga maarmaana wiilku gabadha u guursanhayo inuu fiiriyo oo uu iska hubiyo gabar maaragtay ilmihiisa inay tarbiyado ahal u ah inay tahay gabadhuna iska fiiriso wiilka u guursanayso wiil diin iyo akhlaaq leh inuu yahay waxa uu wariyey alimaamu albukhaari wa muslim min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين ضربت يداك نبي وحو تلمامي سياله هي مميزات في هوانك الوكور سجر وقتي جاهلية وهي راهدي هوانك أهل الوكور سلمال فيها هذه أي مال بلان تهي تطبع طنينة يحسن haddii ay qabiilo wanaagsan ka dhalatay oo ay sharaf leedahay dad baa danaynaya haddii ay qurux badan tahayna dad baa danaynaya haddii ay diin wanaagsan tahayna dad baa danaynaya ninka diinka daneeya marka waa ninka si wanaagsan u hubiyey haweenka waxa lagu guursado waxa ugu saxsan nabigu wuxuu yidhahday markaas adigu waxaad ku iibaantaa mid diin leh taas ku iibaan oo taas goobo oo taas guurso oo waxyaalaha kaleeto oo jaahilkii la qadari jiray ama wax lagu dhisi jiray waxbaha ku dhisin ee waxaa wax ku dhistaa diinka waxaa goobataa haween diin leh saribad yadaaka labadaada gacnood ha ciidoobeene waxaad ku sadaasaa haween diin leh haddii uu yimaado nin wax goobanaya waxaa la gudboon markaa gabadha dharka ahalka u ah oo aabaheed iyo hooyadeed in ay fiiriyaan dadka gabadha ka soo doonta ama dad ugu yimaado oo khidbo ugu yimaado hadday dad wanaagsan yihiin oo diin leh oo akhlaaq leh in ay ku daraan gabadhooda laakiin haddii uuna diin lahayn aysan qadarinin adduunyada uu haysto iyo waxyaalaha waxa weeyaan dadku ay dadka ku qadariyaan oo ah madaamicda adduunyada waxa uu wariyey alimaamu ibnu maaja min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam idaa ataakum man tardawna diinahu wakuluqahu fazawijuuh ilaa tafcaluu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariir nebigu wuxuu yidhahda hadduu idin yimaado nin aad ka raadi tihiin diinkiisa ama aad raadi ku tihiin diinkiisa iyo quluqdiisa u guuriya buu yidhaahday marka qiyaadka wiilka lagu fiirinhayo oo ninka gabadha dhalay iyo haweeneyda gabadha dhashay ay ku fiirinayaan waa inuu noqdo qiyaas diineed iyo qiyaas akhlaaqeed oo ninkii diin leh akhlaaq leh ay gabadheeda ku daraan haddii aanan saas la yeelin nebigu wuxuu yidhaahday waxaa ahaanaysa dhulka fitno iyo fasaad ballaaran baadhaci doona waana la arka dadka aan qadarinin diinka ishaaradiisa iyo amarkiisa ee waxyaalo kala fiiriya ama waxa weeyaan wax kaleeto qadariya in ay la kulmaan fitan badan iyo dhibaatooyin badan oo gabdhahoodu ay ka shallaayaan guurka aan diinka ku toosnayn ama aan looga meelgelinin haddii ay marka gabadha iyo wiilkii isguursadaan waxaa loo baahan yahay aadaabta sharciga markasta inay ku dhaqmaan haddii ay maaragtay isu tegayaan ama ay is arkahayaan waxaa loo baahan yahay in ay aadaabta sharciga dhowraan oo adkaarta loogu tala gala waktigaas oo kale ay akriyaan waxa uu wariyey imaamu albukhaari wa muslim min xadiidi ibni cabbaasin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان شيطان أبدا ونم يرادي هدي ومسكين مركي وأهل في سوسجها يؤو يراهدو سيدا دعاء الواقي بسم الله الله الله مجع عيسى أيام تبلابنا يا أنت إذا وناكسن اللهم جنبنا الشيطان شيطان شيطان ونغسوه وجنب الشيطان ما رزقتنا وشأن وجر زغضو أولاد أهنا شيطان ككفوغي هدو دعاء قو أقيو هدي ولد إلهي سبحانه وتعالى ولحظه وهو المسيو وهو يعني شيطان كمدي بحيو ودلان تمجاتي كرهيو مكا وحي أباهم تهي إن مكا الله إلهي دعاء ودعاء الحسير هو الله استعمال وقتيالك لك أركهيو haddii ilaahay subxaanahu watacaala marka uu ilmasiiyo gabadh iyo wiilkii oo ay ilmo u dhashaan waxaa loo baahan yahay in marka ay sameeyaan ilmaha markay u dhashaan adaabta sharciga ah iyo tarbiyada wanaagsan oo looga baahan yahay inay dhaqan geliyaan oo ay ka mid tahay xaqiiqada ee magac wanaagsan loo sameeyo oo madaxa laga xidho maalinta toddobaad waxa uu wariyey alimaam abu daawuud من حديث سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح يوم سابعه ويقلق ويسمى نجد إلى هذي عن كسان وحقوق من يهي عقيقة ليسا عقيقة ليسا أيوه سرن يهي xadiidkaas macnihiisu wuu badan yahay culammadu waxay dhahaan macaanidiisa macnaha ugu saxsan waxa weeyaan haddii cunuga xaqiiqo laga gowraco ama waqlal waxa la yidhaahdo laga gowraco oo uu dhinto isagoo yar labadiisa waalid ayuu u shafeecayaa yowmaalqiyaama laakiin haddii aan laga xaqiiqayn ama aan laga gowracinin waqladii isagoo yar uu dhinto canuga awood looma siin hayo yowmaalqiyaama inuu labadiisa waalid u shafeeco marka cunuga shafaacadiisa waxay ku xidhan tahay xaqiiqadiisa oo la bixiyo waxa uu wariyey alimaamu tirmidi can xadiisi xadiisi caaishata radi allahu canha qaal qaalat أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية ساسا وعن الغلام ساتين وهو رسول أمر بين عائشة رضي الله عنها إن أن سوق للنه جابتا في ويل كان لابد يوز وقلت مرك وهوية جابتا نوع إن هل لك دورعب ويل كان لابد لك دورعب وقلت نوع شيء هذه هذه ونأكسن ووحوريا ودلال مضن ومرنها لقد كجنين وسنة رسول محمد السيئي وهو خلق عليه أنو جمارة كي تسعي فإنه استقباله haddii qofka aan caqiiqa laga gowracinin oo labadiisii waalid ayna u suuro gelinin inay caqiiqo koog gowracaan waxaa la habboon qof isagu hadduu weynaado inuu caqiiqada iska qalo waxa uu wariyey alimaamu saxaawi fi mushkili aathaar عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن نفسه بعدما بعث نبيا وهو لي الإمام الطحاوي كتابي تمشكل الآثار حديث أنس هو لي وهو لي النبي نفسه فأي عقيدة كتالي مركي لصوت جريسه النبي أكتب مركا قفت وحا لبسون فكان لبدي في والد مكو يرى عقيدة كتمينين isagu markuu weynaado inuu iska sameeyo sidaa daraaddeeda marka bacdu salaf waxay leeyihiin waxaa wanaagsan nabiga in looga daydo arrintaas oo qofku caqiiqa iska sameeyo haddaan markuu yaraa laga samaynin waxaa laga wariyey maxamed ibnu siriin oo ah taabiciinta ragga ugu fadliga badnaa nin ka mid ah waxa uu yidhaahda low aclamu annahu lam yucaqa canii lacaaqadtu can nafsii haddaan ogahay inaan caqiiqo layga gowracaynin markii aan yaraa ana caqiiqada iska qari lahay waxaa ka mid ah aadaabta loo baahan yahay anuga maalinta toddobaad in caqiiqada laga qalo oo madaxa laga xiiro oo magac wanaagsan loo bixiyo madaxa markii laga xiirona maadaam la yaqaano zacfaraan la yidhaahdo in madaxa loogu daroobo oo waxa weeye madaxa loo mariyo waxa uu wariyey abu daawuud min xadiidi buraydata radia allahu canhu qaal kunna fi ljaahiliyati ida wulida liaxadina gulaamun ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه بزعفران ونحلق أو ونخلق رأسه بزعفران وأنا نقول يا مت كانوس أها أما وأنا وقت الجاهلية ده هذه مت كان لوضع لويل إن أمس عنه إن وجورع هيي ناف أريا وما رخيص وكو قرابة هيي جدا مركز الإسلام كو ينادي ناس بان قري نبو يراهدي anu ka madaxiisana meeshii dhiig awanaan ka mari jirin inay isdhaxdaraan baan ka marinaynay qofkii dhaqaala haysta ay u suuragal tahay inuu wax sadaqaysto waxaa wanaagsan anuga markii madaxa laga xiiro intaa kasoo laga soo xiiray in la miisaamo oo miisaankiisa oo qalin ah wax yar weeyaan aad u yar in la bixiyaa sunno ah waxa uu weeriyey alimaam tirmidi can caliyin حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شافا وقال يا فاطمة احلقي رأسه رأس رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة وهو يرى فاطمة ماذا في سحرير حسن مقود شيء نبي أيانا ناس كس على حسن مقود شيء وهو يرى ماذا في سحرير إنك وحلقك oo qido ahna ka sadaqay buu yidhaahday marka sunnadu sidaas weeyaan anuga markii madaxa laga xiiro maalinta toddobaad in markaa kiinkiisa la miisaamo wax yaroo qalin ah waxa weeyaan aad u yaroo is akarto maarata wax garaan aad u hooseeya inuu yahay in laga sadaqeeyo qofka waxa uu siiyo ilma ah ama wiilal ha noqdeen ama gabdha ha noqdeen waa inuu ilaahay ugu shukriyaa labadooduba waa nicmo weeyaan waa inuu iska ilaaliyaa inuu ilmaha wiilashaana ku farxo ilmaha gabdhahana uu ka naxo markay u dhashaan taasuna waa caado jaahili ah islaamku si uu caadadaas u diibo ama uu u baabi'iyo fadaa'il badan buu ka rakibay gabdhaha tarbiyadooda iyo dhowritaankooda iyo tarbiyooyinkooda waxa uu wariyay alimaam axmed min xadiidi jaabir radia allahu canhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كن له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويدخلهن ويزوجهن وجبت له الجنة البتة قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين قال وإن كانت اثنتين قال فرأى بعض القوم أن لو قالوا واحدة لقال واحدة waxa uu nebigu yidhaahday ninkay u sugnaato saddex gabdhood oo edbiya oo u naxariista oo kafaaladooda ama kafaalo qaada ama waxa weeyaan tasbiya oo u guuriya waxa u waajibtay janno waxa u waajibtay janno si go-an bay u waajibtay markaas baa rasuulka waxaa lagu yidhaahday haddii ay laba yihiinna ka waran yaa rasuul allah hadday laba yihiinna waa saas makale ku jiraan wuxuu leeyahay jaabir dadka gabalkiis baa waxay arkeen haddii uu dhihi lahaa ninkaas wax su-aalahayay mid ka waran inuu rasuulku dhihi lahaay midna waa sidaas oo kaleeto fadligaas uu leeyahay waxa uu wariyey abu daawuud min xadiisi ibni cabbaas nabigu inuu yidhaahday salawaatu ullahi wasalaamu calayhi man kaanat lahu untaa falam yaidhaa walam yuhinhaa walam yu'afir waladahu calayha yacni dakar adkalahu allahu aljanna waxa uu yidhaahday nebigu ninkii ay u sugnaato gabadh oo aan jooginin markii ay yareed waa dhaqankii jaahiliga ka jiray qofkii loo dhalo gabar marku ay soo fureedo inuu dad ku tuuro oo uu ku tugo iyadoo nool oo aan wacdigaa samayn oo aan ihaanaysan oo wiilashiisa aan ka jeclaysan gabdhaha ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadu gelinayaa waxa uu wariyey xadiid kale imaam axmed min xadiidi anas ibni malikin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama man caala ibnatayn aw talaatan aw uktayn aw talaatan xataa yadinna aw yamuuta canhunna kuntu ana wa huwa fi ljannati ka haatayn wa ashaara biusbuuci alwusfa wallati jaliiha nabigu wuxuu yidhaahday qofkii soo koriya laba gabdhood ama saddex gabdhood ama laba gabdhood oo walaalihiis ah ama saddex gabdhood oo walaalihiis ah ilaa ay ka tagaan oo ay maaragtay guursadaan ama isagu uu ka dhinto anigu waxaan ahaanhayaa isaga iyo anigu waxaan ahaanaynaa sida labadaas farood nabigu wuxuu tilmaamo marka farta dhafa iyo farta ku xigta sidaas baan jannada ku ahaanaynaa buu yidhaahday qofkaas marka jannada wuxuu ku mutay tarbiyadaas wanaagsan iyo sabarkaas wanaagsan oo uu u yeeshay gabdhaha uu ilaahay subxaanahu watacaala siiyo u dhashay ama gabdhaha walaalihiisa uu isagu mas-uulka ka yahay waxaa laga maarmaana qofka muslimka ilmaha u dhasha inuu dadaal badan ku bixiyo markuu waqlasha uu ka bixiyo ilaa ay ka soo gaaraan marka waxa weeyaan sanadka toddobaad waa inuu dadaal badan ku xudi- ku bixiyaa sanadka toddobaad markay gaaraanna oy caqli yeeshaanna waxa weeyaan waa inuu aadaabti sharcigu markaa uu tilmaamay waa inuu ku fuliyaa haddii tarbiye wanaagsan uu tarbiyeeyo qofku ilmihiisa dee adduunyadana waa ku nafcinhayaa oo waa ka faa'iidahayaa ilmihiisuna way faa'iidaysanayaan aakhira haddii uu tago oo qabrigiisa uu siibsadona waxa weeyaan ilmihiisa tarbiyadii wanaagsan oo uu sameeyey ayuu faa'iido ka gaarahayaa waxa uu wariyey alimaam ibnu maajah min xadiidi anas ibni malikin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam sabcun yajri ajruhaa lilcabdi bacda mawtihi wa huwa fii qabrih man callama cilman aw ajraa nahran aw xafara bi'ran aw garasa naqlan aw banaa masjidan aw warasa musxafan aw taraka waladan yastakfiru lahu bacda mawtihi nabigu wuxuu yidhaahday toddobo waxaa u soconhaya ajarkooda ajarkooda baa soconhaya toddobo addoonka bay u soconhayaan markuu dhinto kadib isagoo qabrigiisii ku jira qofkii cilmi baraa dadka ajar baa u soconhaya qofkii kanaal jeexa oo dadka muslimiinta ay ka cabaan oo ay beeraha ka waraabsadaan ajar baa uga socda qofkii ceel qoda oo dadka muslimiinta ay beeraha ama xoolaha ka waraabsadaan ima iyagu ay ka cabaan ajar baa u socda qofkii tallaala iyo jimireed ama geeda miro leh oo markaa laga faa'iidaysto geedahaas mirahooda isagana ajar baa u socda qofkii masaajid dhigto sidoo kale qofkii misxaf ka taga sidoo kaleeto qofkii walad ka taga canu ka taga canugaasuna uu dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo bacda mawti ilaahay baa u dembi dhaafahaya ajarna ka siinayo canugiisa waxaa laga maarmaana marka dadaal badan qofku inuu ku bixiyo ilmihiisa si ay u hagaagaan oo igu toosnaadaan diinka ilaahay subxaanahu wa tacaala si uu uga faa'iido adduunyada intuu joogo iyo markuu aakhiro u guuro kadib waxaa loo baahan yahay inaan xadgudub uuna jirinin gaabinuna ayna jirinin oo qofku iska ilaaliyo calaaqada uu ilmihiisa la leeyahay in uu ka dhaco tafriid iyo ifraad ama xadgudub ama ka gaabin oo ilmaha tarbiyadoodana uu ku dadaalo ilmaha tarbiyadooduna ayna isaga dhaafinin diinkiisii ama ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa ilaahay subxaanahu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhaahday inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna waxa weeyaan ilmihiinu maalalkiina iyo ilmihiinu waa fitno ilaahay subxaanahu watacaala marka amwaasha iyo ilmaha fitno ayuu ku sheegay fitnaduna waa imtixaan weeyaan marka imtixaankaas wuxuu qofku uga badbaadahayaa inuu xaqa ilaahayna siiyo ilmaha hadda ay ku leeyihiinna uu guto oo aysan ilmuhu hilmaansiin xagga ilaahay uu ku lahaay ilmaha xagga ay ku lahaayeenna uusan sheeginin taabsaa loo baahan yahay imtixaan weeyaan ilmuhu sidaa daraaddeed cabdullaahi ibni mascuud radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray laa yaquulu axadukum allaahuma acsinii min alfitna fainahu laysa axadun minkum يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة ولكن ليقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن وحول هجر عبد الله بن مسعود من كين وصنده إلهي إلهي إله حفظي فتنة سببنا وحويان مش إذنك أن يكمله مجرى ومال له أما أهل له أما الملك ilaa wahuwa qofkaas wuxuu ku sugan yahay fitno ayuu ku sugan yahay walaakin liyaqul qofka u du'aysto marka sidaa soo socota oo inuu yidhaahdo weeyaan allahuma inii acuudu bika allahuma ya allah inii acuudu bika waxaan kaa migan gelahayaa min mubilaati fitan fitanta kuwooda wax ogeya oo qofka diinkiisa ka baati ayaan kaa migan gelahayaa marka waa inuu dadaal badan qofku ilmihiisa uu ku bixiyaa oo uu tarbiye wanaagsan tarbiyeeyaa waa arrin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray ilaahay subxaanahu wa tacaala wuuna leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ayadaas ugu amrahayaa waxa uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa rumeeyow أنفسكم نفسدين كالدورة وأهليكم أهلذي وأهليكم أهلكين نارا نار كالدورة نار كحفظية نار وقودها الناس وحلوه رياء ولوش أيهين دفك إيا دغحضة نار لوش لوش وحويا شدو ولوه رياء dab iyo dhagax iska ilaaliya oo adinkuna iska xifdiya ilmihiina iyo ahalkiina ka xifdiya waxa uu yidhaahda cali bn abi aalib radia allahu canhu adibuuhum wacallimuuhum waa inaad edbidiin oo aad ilmihiina waxbartiin saas weeye buu yidhaahday bacdu lmufasiriina waxay dhaheen aayaddan waxaa loo daliishaday oo laga qaadanayaa inay ninka waajib ku tahay in uu barto waxa faradka ah oo ilaahay uu amray in lala yimaado ama waxa xaaraamta tahay waxa xaaraamta ah oo ilaahay uu reebay in lala yimaado dadka uu mas-uulka ka yahay inuu baraa waajib ku ah labadaba marka isagu inuu bartona waajib bay ku tahay dadka ahalkiisa oo haweenkiisa ilmihiisana inuu baro waajib bay ku tahay buu yidhaahday bacdu lmufasiriin sida ay sheegeen waxaa ka mid ah aadaabta wanaagsan iyo tarbiyada wanaagsan canugu markuu toddoba soo gaadho in lagu tarbiyeeyo inuu salaada tukado si uu waxa weeyaan ula qabsado oo nafsadiisu ay u aqbasho salaada maaragtay tukadeeda waxa uu wariya imaam abu daawuud min xadiidi cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaal xadiidkii waan soo wadnay salaada waxa uu wariyey imaam abu daawuud من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع نبي قولي هاي مركي يوه قاران تصبع صلاة أمرا ilaa ay ka gaaraan toban waa in salaada la amraa markii ay gaaraan toddoba ilaa toban ay ka gaaraan waa in salaada la amraa oo lagu celceliyaa arwakaas laakiin aan gacan loo qaadin laakiin markii ay gaaraan toban haddii salaada ay taagtaagaan markaas waa in gacan loo qaadaa oo lagu garaacaa salaada ka tegitaankeeda waa in shahab la yidhaahdo umar ibn abi salama waa nin rasuulka gurigiisa ku soo koray oo haweentii rasuulku ay dhashay ninkan wuxuu leeyahay rasuulka gurigiisa ayaan joogay canug yar baan ahay markii saxan unna ay ku jirto naloo soo dhigo gacantayda saanka ayay ku boodboodisay hadda meel bay wax ka soo qaadanaysay markaas buu rasuulku wuxuu igu yidhaahday waryaa yarow allah subxaanahu wa tacaala magacaw marka cunnada cunayso bismillaahi keliya ayaa la dhahayaa markii cunno la cunahayo ma la cabahayo waa wax ka cuntaa buu yidhaahday waxa kuu dhow oo saanka dhinacaada ka cun buu yidhaahday gacantaada miigtaana ku cun rasuulkii tarbiyadii uu tarbiyeeyey ayuu aad u qaatay oo wuxuu leeyahay cunnadaydu rasuulka markuu tarbiyeeyey oo sidaas uu ii hagaajiyey kadib sidaas bay cunnadaydu ay ahayd waxaa wanaagsan in marka ilmaha markasta laga kor taagnaado tarbiyada oo qofku haddii isaga ay u suuro gelaysona uu isagu tarbiyeeyo haddii ay u suuro gelayna uu dad lagu kalsoon yahay ammaanada diidiinkooda uu ilmaha tarbiyadooda u dhiibo waxaan soo qaadanaynaa bacdu alcibaaraat oo dad murabbiin ah wax tarbiyeeya ay lahaayeen ama dad wanaagsan oo maaragtay tarbiyada yaqaana ay ku hadleen waxaa laga wariyey uu yidhaahday cusbax ibn abi sufyaan radia allahu canhu inuu yidhaahday nin ilmihiisa isagoo u dhiibahayey oo kala dardaarmayay ilmihiisa oo tarbiyadooda u odhiishay liyakun islaaxuka baniya islaaxaka nafsaka faina cuyuubahum macquudatun bicuyuubika falxasanu cindahum ma istaxsanta walqabiixu ma istaxbaxta waxa uu ku yidhaahdee ninkii markuu la dardaarmayay ilmihiisa u dhiibay warniyaw ilmahayga hagaajintoodu ha noqdo adiga nafsadaada hagaajinteeda ilmahaygu aday kuu dayanhayaan nafsadaadu sida ay u wanaagsan tahay bay u wanaagsanaantayaa indhahooduna waxa weeyaan adiga waa leeyahay caybahooduna waxay ku xiran yihiin adiga caybahaada oo ceebta adigu aad leedahoo kale inay yeeshaan u badan tahay marka waa inaad ka dadaasho adiguna inaad iska hagaajido ceebahaada waxa uu ku yidhaahday wixii adiga agtaada ka wanaagsan ayaa iyaga agtooda ka wanaagsan wixii adiga agtaada ka xun ayaa iyaga agtooda ka xun way kuu dayanayaan marka adigu nin wanaagsan oo lagu daya karo noqo oo akhlaaqdaadu ay wanaagsan tahay waxa uu ku yidhaahda kun lahum ka tabiib alladii laa yucajilu bidawaa'i xataa yacrifa saa waxaad u noqotaa buu yidhaahday sida takhtarkii oo kale oo aan la degdeginin daawada ilaa uu ka garto cudurka waxa uu yahay waxa uu yidhaahda cabdimalik ibnu marwaan isagoo ilmihiisa u dhiibahayay nin tarbiyeeya ilmaha oo ilmaha ka shaqeeya waxa uu ku yidhaahda callimhum asidqa kama tucallimuhum alqur'aan wajanibhum asafilata fainahum aswau nnaasi waracan waaqaluhum adaban waxa uu yidhaahday cabdulmalik ibn marwan waa nin khaliifa ah oo imaamu muslimiin ahaa waqtigiisii ninkii marka uu la dardaarmayay ilmaha tarbiyiinay wuxuu ku yidhaahday war ilmaha waxaad bartaa runta sida qur-aanka aad u barayso oo kaleeto waxaad ka leexdaa oo ka fogeydaa dadka aan akhlaaqda lahayn oo hooseeya dadkaas waxa weeyaan dadka ugu liita xagga waracnimada iyo tadayunka oo ugu adab xun dadka ama ugu adab yar walaalkii hishaam ibnu cabdilmalik isaguna markii uu u dhiibayay ilmihiisa ninkii tarbiyeynayay wuxuu ku yidhaahday ina awala maa aamuruka bihi an taakudahu bikitaabi illahi watuqri'ahu fi kuli yawmin cashran watucallimahu assunan watamnacahu min addaxiki ila fi awqaatihi waxa aan ku amrayo waxa uu horayda buu yidhaahday inaad kitaabka ilaahay wiilkayga aad u qaado oo aad barto oo aad maalin kastaba toban u akrido toban aayadood oo aad sunanta barto oo aad ka reebto aad ka mancido ka macno oo sidaa uu yidhaahdo intaad karayso bilmunaayanati dace dilaac ku toosi oo u jiro canaaw fa in abaa facalayka bishidda haddii uu diidona adayg la qaabil buu yidhaahday marka hore marka tarbiyada wanaagsan unuga in la soo dhoweeyo oo waxa weeyaan si sahlan loo tarbiyeeyo baa wanaagsan haddii marka arrintaas uu aqbali waayona in markaas xoogaa adayg a lagu dayo laakiin culammada tarbiyada waxay leeyihiin adaygaasi waa inuusan gaarsiisnayn dil adag oo ay dhici karto cunuga inuu wax gaarsiiyo ama uu waxa weeyaan jirkiisa barariyo ama uu dhaawac gaarsiiyo taas xaaraam way dhaheen culammada lama ogola ilmaha marka la dilahayo in dil wax jiriya ama wax dhaawaca ama wax barariyaha lagu dilo waa arrin khaldan bay dhahaan culammada tarbiyadu weliba marka la dilhayona saddex goor in laga badiyona waa khalad bay dhaheen marka dadka wax tarbiyeynayana waa inay iska ilaaliyaan ilmaha inay ku dilaan sida dameerada oo kaleeto waxa weeyaan ulajeedadu waxa weeyaan xoogaa un in waxna wax la dareensiiyo odayga weeyaan laakiin in la dhaawaco ama dhibaato la gaarsiiyo tarbiyada wanaagsan ka mid ma aha waxa uu ku yidhaahdo callimhum sibaaxata قبل الكتابة فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم وهو أكبرته إلى هذه بباشا انت أظن أريتان كبرينين waxay waxay helayaan ilmuhu ama dadkan aad tarbiyaynaysa dad haddii aysan wax qori aqwaan ka qora laakiin dad ka dabaasha heli maayaan buu yidhi dabaasha iyaga u baahan bacdu xukamaa waxaa laga wariyey isagoo marka ilmihiisa la dardaarmayo inuu yidhaahday yaa bunaya uusiika bisitti xisaalin bihina tamaamu lcaqli yacni wiilkaygiiba waxaa kuu dardaarmaya lix arrimood oo axdaas caqliga dhammaystirkiisa ah laa tunaazic man fawqak qof adiga kaa sarreeya hala doodin laa taqul fii maa laa taclam laa taqul maa laa taclam waxaadan garanayn ha ku hadlin laa tatacaaqa maa laa tanaal wax aadan gaari karin ha isku dayin inaad daba gasho laa tukhaalif bilisaani kamaa fii qalbika afkaada ama hadalkaasu hadalkaadu yuusan khilaafin waxa qalbigaada ku jira laa yukhaalif qowluka ficli ficlaka hadalkaadu yuusan khilaafin qowlkaada laa tadaci alamra idaa aqbala walaa tatlubhu idaa adbara haddii arrin ay kusoo qaadisho ha ka tegin buu yidhaahday oo ha iska dayin oo ka faa'iidayso laakiin haddii ay ku dhaafto kaa tagto haddaba kicin buu yidhaahday واحذر يا بني من العجلة فإن العرب كانت تسميها أم الندامات وأسك إلى ليدابو إلى هذه دقدقتا دقدقتا يسك إلى عليه waxwalba si degan u qaabil marka degdegta iska ilaali carabta waxay ku ku magacoobaa buu yidhaahday ama ay ku tilmaantaa degdegta inay tahay umu nadaamaad waxyaalaha laga shallaayo waxaa maaragta asalka u ah inay tahay ayay ku tilmaantaa buu yidhaahday dadka muslimiinta berigii horeeto ilmaha waxay ku tarbiyey jireen waxyaalo jirka dhisa oo qofka waxa weeyaan u diyaariya muhiimaadka ka hor iman doona ama arrimaha uu u baahan doono ay ka mid tahay qasanka amase dabaasha amase fardafuulka amase legdanka amase tartanka iyo wixii la mid ah waxa weeyaan dadka muslimiinta ah ilmahooda arrimahaas ayay ku tarbiyi jireen waktigii hore oo dadka muslimiinta ah aynan talagelinin caadaadka iyo akhlaaqda dadka gaalada ah oo waxa tarbiyada aad iyo aad ay ugu dadaali jireen waxaa ka mid a yacni fardaha sida loo ceriyo inay baraan sida wax loo rido oo maaragtay owska ama gabuullada wax looga rido inay baraan si hadhowta waxa weeyaan markay jihaad galaan ay arrintaas uga faa'iidaystaan laakiin hadda zamankan dadkii muslimiinta ah markii ay daba galeen gaaladii oo dhaqamadoodii ay aad iyo aad u weerarta dadka muslimiinta dhaqamadoodii waxaa aad iyo aad isu bedelay dadka muslimiinta ah ilmahooda waxay ahmiyad siiyaan ama ay ku dadaalaan oo ay ka mid yihiin banooniga masalan marka banooniga hadda waktigan waxaa ilmuhu ay ku cayaaraan oo jirka uu dhisaalale sharafta uu leeyahay waxay ku tilmaameen inuu yahay baaquut min dawaaqiiti hada alcasri yacni baaquut inuu yahay oo ka mida dawaaqiida casrigan waxa uu yeeshay jacayl iyo nacayb xariirin iyo cadaaweysi waxa weeyaan guul iyo jab islaacid iyo iyo iscaay isdhalaacayn waxaasoo dhan buu yeeshay waxa weeyaan waana fikro shaytaani ah oo yahuudu ay ka dambaysay oo adduunyada iyaga ayaa aad iyo aad ugu fidiyey balriga iyagoo doonaya dadka muslimiinta inay ku mashquuliyaan oo ilmahooda ay ku mashquuliyaan wax maala yacni ah oo aan qiimo lahayn oo dhaqaalahooda ay ku baabi'iyaan oo awqaadooda ay ku baabi'iyaan oo dadaaladooda ay ku baabi'iyaan oo aan waxaan qiimo lahayn ay ahamiyad siiyaan baluug hadda wuxuu ka mid noqday waxa la yidhahdo al-alcaab al-olombiya ama cayaaraha olombiga waxa lagu magacaabo waxaana la ogyahay olombiya waa magaalo yuunaan ay laheed oo ka mid ah magaalooyinka agtooda muqadaska ka ah oo sharafta ka leh magaalooyinkaas yuunaan ayay ka mid aheed magaaladaas marka waxaa lagu samay jiray cayaaraha afartii sanaba mar waxa ay rumaysnaayeen dadka yuunaaniyiinta ah oo cayaaraha sideela in ay cayaaraha noocaas oo dadka dhintay arwaaxdooda farxad geliyaan oo dadka aalihada ah amase asnaamta na waxa weeyaan ay raalli ka yihiin ama ay jecel yihiin marka cayaaraha hadda la leeyahay cayaaraha olombiga uu banuulku hadda galay oo uu ka mid yahay waa cayaaro wasaniya ah oo ka soo jeeda asnaam yuunaaniya amase magaalo yuunaani oo muqadasatooda ka ahaa marka waa shay aad iyo aad u liisa oo dadka muslimiinta ay la gudboon tahay inay aad iyo aad uga fool dignaadaan cayaarahaas waxa weeyaan maala yacniga oo qiimaha lahayn oona ku salaysan arrimo wasaniyaad ah ilmaha tarbiyadooda waxaa ka mid a wanaagsan in waxa weeyaan meesha ay ka imaanahayaan iyo meesha ay aadahayaan iyo dadka ay la soconhayaan iyo dadka ay la saaxiibahayaan inuu qofku uu ilmihiisa aad iyo aad uu uga fiiriyo oo dad wanaagsan uu saaxiibo uga dhigo oo dad wanaagsan uu ku xiriiriyo waxa weeyaan dadka uu la socdo qofku taakiir bay geliyaan nabigu wuxuu uu noo sheegay sida ay wariyeen imaamu bukhaari muslim min xadiisi abi muusa alashcari inuu nabigu yidhaahday inamaa mathalu jaliisi saalixi وجليس السوء كحامل المسك ونافس الكير فحامل المسك إما أن يحبيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكنة وأقول لي يا نبي منك ملخص بيه oo wanaagsan iyo ninka kula fadhiya oo xun waxay la mid yihiin nin miski sidaa miskigu waa shay aad iyo aad u qiimo badan oo ah waxyaalaha usuuraadka ah ka mid ah iyo nin afuufahaya kiir afuufahaya kiirku waa waxyaalaha maaragta dadka biraha tuma ay ku afuufaan biraha ay tumahayaan marka wuxuu yidhaahday ninka miskiga sidaa saddex waxyaalood un baa kala kulmi kartaa in uu wax kaa siiyo miskigii ama aad ka iibsato ama aad ka hesho waxa weeyaan caraf wanaagsan ninka waxa weeyaan afuufaya kiirkana waxa weeyaan in uu dharkii kaa gubo ama aad kaa hesho riix amase ur aad iyo aad u liisa marka qofka aad la fariisanayso taasiir buu kaaga tegahayaa ilmahada marka ilmaha ay la fariistaan ama dadka ay la saaxiibaan qofku waa inuu aad iyo aad isaga fiiriyaa waxa weeyaan dadka ay la saaxiibahayaan ama ay la soconhayaan ama calaaqada ay la leeyihiin sida ay yihiin amase akhlaaqda ay leeyihiin waxbuu isagana kaga soo gudbahaya ama waxbuu ka qaadanaya xadiidka loo wariyay abu daawuudna wuxuu ahay min xadiidi abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal المرء على دين خليله فلينظر أيكم فلينظر أحدكم من يقارن منك وحو كسوغا baahan yahay saaxiibkiisa diinkiisa sida uu yahay ayuu qofku noqonayaa saaxiibkiis ninkiina ama midkiina waa inuu fiiriyaa marka dadku ula saaxiibayo waxaa laga maarmaan ah ilmaha in lagula dadaalo waxbarashada waxbarashada wanaagsan oo saxiixa ah iyo diinka saxiixa ah ayaa qofka ka hor istaagi kara inuu ku ta'asuro ama uu dhalaalo oo waxa weeyaan dhaqanada qarbiga ama dhaqanada dadka gaalada ah in ay soo galaan waxaa ka celi kara oo ka horjooga inuu cilmi wanaagsan iyo diin wanaagsan uu leeyahay ee cilmi aan jirin oo cilmi saxiixa aan ahayn ama diin saxiixa aan ahayn qofka ma difaaci karaan khaasatan marka uu ku nool yahay dhulalka qarbiga diin saxiix ah cilmi saxiix ah cibaado saxiix ah ayaa qofka difaaci karta oo waxa weeyaan ka xifdi karta ama ka dhowri karta balaalaadka qarbiga ama afkaarta qarbiga ama dhaqanada qarbiga inay qofka waxa weeyaan soo galaan diin saxa iyo cilmi saxa ka celi kara waa in lagu dadaalaa marka diin wanaagsan iyo cilmi wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala dadka cilmiga le wuu ammaanay oo waxa uu yidhaahday yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat allah subxaanahu watacaala wuxuu kor u qaaday kuwa rumeeyey oo idinka idinka mida darajaad ayuu kor u qaaday iyo kuwa cilmiga la siiyey marka dadka mu'miniinta aan cilmiga lahayn darajaad baa ilaahay siiyey dadka mu'miniinta oo cilmiga lena darajabaad darajaad baa ilaahay uu siiyey darajaadkooduna wuu ka sarreeyaa kuwa aan cilmiga lahayn darajaadkooda filjanna waxa uu kaluu yidhaahday ilaahay subxaanahu watacaala isagoo tilmaamaya sida ay kala yihiin dadka cilmiga le iyo dadkaan cilmiga lahayn waxa uu yidhaahday qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna waxaad tidhaahdaa ma eg yihiin kuwa waxa weeyaan wax garanaya iyo kuwa aan wax garanaynin ma eg yihiin ma kama sinna isku mid ma aha way kala sarreeyaan way kala qiimo badan yihiin nabigu wuxuu tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi in khayrku uu ku jiro cilmiga iyo aqoonta oo qofkii uu ilaahay subxaanahu watacaala uu khayr la doono uu diinka fahamsiiyo macnaheedu waxa weeyaan markii aan diinka la fahamsiin khayr weyn ma hayo qofkaasu waxa weeyaan diinka fahmigiisa iyo aqoontiisa ayaa khayrka weyna ku jiraa oo waxa uu yidhaahday nebigu sida u wariyey الشيخان أي وريان من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين qofkuu ilaahay subxaanahu watacaala uu la doono khayr diinka ayuu fahamsiiyaa oo uu garansiiyaa xadiidkii kaloo dheeraana wuxuu ahaa ugu wariyay imaam abu daawuud min xadiid abi dardaa nabigu inuu yidhaahday salawaatu ullahi wasalaamu calayhi man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi طariiqan ila aljanna qofkii mara waddo uu ku dalmayo ku dalbahayo ama uu ku goobahayo cilmi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u sahlaa waddo jannaad ayuu u sahlaa وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ملائكتنا وحيد كارعسا قربه ذا أيضا رابكا وفق علمك طلبها وإن السماوات والأرض والحوت لتدعو له سماواتك إيا دولك إيا كلمها بد كجرا ويدعين يا وفق علمك له وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب قفك علمك على فضل جيسا وكفضل بدنها قفك إلهي عاودا علم العين وحاول مديعي إلا يقرأ ما بيعه عليك أفر سمك أما شاني سمك أيها فضل بلنتهي فدقها كريسو العلماء ورثة الأنبياء علماء وحويان ذاتك أنبياء بحلي وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أنبياءنا حل كمتجين دينارا هم درهما وإنما ورثوا العلم ذاتك وحي أغسطيان أو بحل أي أغسطيان علمك فمن أخذ بالعلم غفر قاتا فمن قد أخذ بحل وافر نصيب وين أي قاتي sidaa daraaddeeda marka salafka aad bay ugu dadaa jireen cilmiga barashadii jireen cilmiga iyagoo shaqaysta ayaa waxaa dhici jirtay maalinna inuu cilmiga dalbo oo nebiga uu la joogo oo uu wax ka faa'iidaysto maalina uu shaqaysto maalintaas uu shaqada ku maqan yahana in saaxiibkiisa uu soo diro oo uu yidhaahdo maanta nebiga wixii ku soo dego waxii ah iyo wuxuu cilmi leeyahay wixii soo kordhaa ila socodsii adigu maanta aada nebigii waxa uu wariyay imaamu albukhaari kitaabu lcilmi baab ayuu sameeyey uu ku magacaabay baabu tanaawubu baabu tanaawubi fi lcilmi in cilmiga loo kalsamo oo waxa weeyaan qofba maalin uu cilmiga aado laba qof oo masalan saaxiib ama isla shaqeeya qofba maalin uu cilmiga goobo cumar ibn khataab baa wuxuu leeyahay radi allahu canhu qaal kuntu ana wajaarun lii min alansaari fi bani umaysa bni zayd وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك عمر بن خلية رضي الله عنه وحال أني إيا من صاحب كيها ودركيها وأنصارت كمدا يا وحان دقني بولي حافظ ليرادو بنو أمية بن زيد حافظ وكمدا حافظها المدينة ويان وعدين عبارة حكتوات وسوق مقالة وهي من عوالي المدينة حافظها تفق ومارك المدينة حافظها وعدين عصرة تحيا ayayna ka mid aheed wuxuu leeyahay wa kunnaa natanaawabu nuzuula calaa rasuulillahi sala slam waxaan u kaltami jirna uu leeyahay inaan u soo degno rasuulka oo aan soo aadno oo maalin anigu aan soo aado isaguna maalin uu soo aado faidaa nazaltu ji'tuhu bikhabari dalika alyawmi min alwaxyi wagayri anigu markii aan soo dego maalintayda ninka waxaan u geyn jiray buu leeyahay maalintaas khabarkeeda oo waxyigii soo degahayay iyo akhbaartii kaleta ah hadduu asagu soo degona maalintaas sidoo kale ayuu anigii keeni jiray wixii maalintaas soo degay oo waxyii ama akhbaar kale ah marka dadaalkaas bay saxaabada ku bixi jireen haysanaya ay waxay isku dayahayeen inay kulmiyaan shaqadii iyo waxbarashadii shaqada iyo waxbarashada waa in la kulmiyaa qofku waa inuusan shaqo kaliya u goynin waa inuu leeyahay maalmo uu waxbarto iyo maalmo uu shaqaysto sida ay saxaabadu yeeli jireen amase waafaqsan saxaabada dhaqankeeda haweenkuna sidaas oo kale bay ahaayeen oo iyagana nebiga inay wax ka bartaan ayay ku dadaali jireen oo nimanka maalmaha uu rasuulka joogo ayaguna waxay dalbeen maalmo kale inuu nebigu u sameeyo waxa uu wariyay imaam marka uu wariyay imaam albukhaari min xadiid abi saciid alkhudri waxa uu leeyahay jaءat imra'atun ilى rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam faqaalat ya rasuul allah ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله waxay ku tiraaday sida uu abu saciid alkhudri uu leeyahay haweenay ayaa u imaatay rasuulka markaasay waxay ku tidhaahday yaa rasuul allah nimankii ayaa xadiidkaadii qaatay nimankii baa la wareegay xadiidkaadii annaku boos waan weynay marka waxaa noo samaydaa oo ma nafsadaada nooga samaydaa maalin aan kuu nimaadno oo aad wax naga barto wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku baray faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ijtamacna ijtamicna في يوم كذا وكذا في مكان كذا فاجتمعنا وهو إلى هذه المركزية تحصي وعطوك لنتين ماشى هبلة ما لنت هبلة هي ما لنت هبلة هبلة ما لنت هبلة هي ما لنت هبلة ماشى هبلة هي اللي إلى هذا كلنا وإلى فاجتمعنا ويكون من فاتاهن رسول أيوي ماذي فعلمهن مما علمه الله waxa uu wax ka baray waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu baray marka haweenkana waxa uu u sameeyey rasuulku maalmo uu wax baro oo waxa weeyaan wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu baray oo waxya uu ku soo dejiyey uu baro ayuu u sameeyey marka haweenka sida nimanka ay wax u baranayeen ayay wax u baranayeen saxaabada ha noqdeen ama taabiciinta ha noqdeen ama taabici taabiciin ha noqdeen waxa weeyaan aqoonta haweenka aad bay u wanaagsan iyo nebiga cilmiga ay ka reertay waxa uu leeyahay abu muusa alashcari radia allahu canhu ma ashkala calayna asxaaba rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam xadiidun qatu fasalna caaishata ina wajadna cindaha minhu cilma waxa uu leeyahay ishkaal nagama jirin haddaan nahay saxaabtii rasuulka xadiid marna oo markaan caaisho weydiino ilaa markaa aan weydiino waxaan ka helayna agteeda cilmi baan ka helayna agteeda oo xadiiskaas waxbay nooga faa'iidaynaysay intaa dabiiha oo la yidhaahdo masruuq ibnu lasdac alhamdani wuxuu leeyahay ra'aytu mashiikhata asxaabi muxamadin sala allahu alayhi wasalama yas'aluunaha can alfaraa'id waxaan arkay uu leeyahay asxaabtii rasuulka culummadoodii oo caaisho weydiinaysa faraa'idda yacni masaa-isha la xidhiidha dhaxalka weeyaan nin taariikhda la yidhaahdo azuhri wuxuu leeyahay low jumica cilmu nnaasi kullihim wa ummahaati lmu'miniin lakaanat caaishata awsaacahum cilman haddii la kulmi lahaa buu leeyahay dadka aqoontooda dhammaantood iyo haweenka rasuulka cilmigooda caaisho ayaa kulligood cilmigoodu ka waasaan noqon lahaa cilmigeedu marka cilmiga caaisha radiallahu canha ee rasuulka ka saartay iyo aqoonta ay lahayd sidaas bay uga warrameen saxaabadii iyo taabiciintiiba haddaan usoo guurno waktigii taabiciinta haween badan oo taabiciyaad ah ayaa jira marka oo sida taabiciinta ugu bartaan iyaguna ku baran jiray oo aqoon sare lahaa oo aada looga sheekeeyo oo aqoontooda aada looga warramay waxaa ka mid ah haweenkaas haweenay la yidhaahdo xafsatu bintu siriin oo la dhalatay maxamed ibnu siriin waxaa uu wariyey ama waxaa la sheegay haweenaydaas inay qur-aanka akhriday oo qur-aanka ay dhammayday iyadoo laba iyo toban sano jirta oo ay dhimatay iyagoo sagaashan jirta waxa uu leeyahay marka walaalkeed maxamed ibnu siriin haddii ishkaal uu laga gaaro wax qur-aanka ka mid ah iyada ayaa la su-aali jiray marka iyadaa la weydiin jira say wax u akrido oo qur-aanka waxa weeyaan ay u akrido waxaa ka mid ah haweenka aqoonta lagu tilmaamay markaan usoo daadegno taabicu taabiciina alimaam malik malik ibnu anas gabaruu dhalay imaam daari hijra iyo waxaa la sheegay inay xifdisanayd kitaabka waabihiis u alifay oo la yidhahdo almuwafa waxaa la wariyey haweentaas ama gabadhaas inay xifdisaneed muwadda oo marka imaam maalik ay niman u yimaadiin oo muwadda ay ka ahrisanayaan oo midkood uu gesho xaraf ka mida muwadda ah inay guriga albaabkiisa soo gargaraaci jirtay oo marka imaam maalik uu dareemi jiray in khalad la akriyey oo markaas intuu ku tanabuho la saxi jiray khaladkaas ayaa la wariyey gabadhaas imaam maalik uu dhalay waxaa ka mid ah gabdhaha aqoonta lagu sheegay markii zaman dambe la yimaado haweenay la yidhaahdo kariima bintu axmed bin muxamed bin xaakim almarwasiya gabadhaas waxay ahayd gabar reer maka ah oo asalkeedana dhulka waxa weeyaan buushka jamhuuriyadka uu gumaysan jiray maaragtay magaalo ka mida ka timid gabar reer makaa bay ahayd culamadii waxay ku tilmaameen gabadhaas aqoonteeda oo kaleeto inaysan jirin in waktigaas aqoonta ay u lahayd xadiidka gabadhaas waxay ka mid tahay dadka imaamulbukhaari saxiixiisa aad iyo aad ugu dadaali jiray oo aqoon sare u lahaa oo ay dadku ka qaadan jireen markay maka imaadaan kitaab saxiixulimaam albukhaari ayaa laga akhrisan jiray gabadhaas kariima bintu axmed almarwasiya haweenka lagu sheegay aqoonta iyo cibaadada waxaa ka mid ahaa nafiisa ibnat lxasan ibni zayd ibni lxasan ibn cali ibn abi taalib radi allahu canha haween haweenaydaas nafiisa la yidhaahdo waxaa lagu tilmaama aqoon iyo cibaado weliba aad waxay usoo banbaxday oo aad iyo aad looga sheekeeya cibaadaadkeeda waxaa la wariyey haweenkaas inay aada u cibaado badneed oo naxariiso nafsadaan u naxariiso baa lagu yidhaahday markii ay arkeen say aad iyo aad u wexdaadaysanayso u orinaysay markaasay waxay tidhahdeen kayfa arfuqu binafsi wamaami caqabatun laa yakhtabuha ila alfaa'izuun sidee nafsadeeda ugu naxariistaa waxaa iga horrayda caqabad aakhiro buur aakhiro oo aysan dhaafaynin ilaa dad liibaaniin ogiye soddon sano ayay soo xajiday qur-aankaday garanaysay tafsiirkaday garanaysay waxaa la sheegay imaamu shaafici raximahu allahu markuu masar yimaaday inay inugu tegey oo marmar uu duji jiray ramadaanka oo markii asagu uu dhintana loo geeyey janaasadiisii iyada oo ay ku dukatay intaa dadkii ku dukan haween aad iyo aad u qiimo badan bay ahayd maal badanna way lahayd waxaa la yidhaahday dadka juudaanka qaba iyo dadka naafada ah iyo dadka jiran ayay aruuri jirtay meel bay ku aruuri jirtay meeshaas bay uga warqabi jirtay ku nafaqay jirtay baa la yidhaahday haweenayda haweenayda haweenaydaas la yidhaahdo nafiisa ibnati alxasan ibni zayd radia allahu canha wa ardaaha waxaa laga la sheegay alimaamu shaafici inuu wax ka akristay oo xadiis uu ka qaatay oo xadiista uu ka akrisa jiray min waraa'i alxijaab iyadoo xijaab gadaalkiis joogta inuu wax ka akrisa jiray marka haweenka sidaas ayay u dadaali jireen waxbarashada ugu dadaali jireen waktigii nebiga iyo waktigii saxaabada iyo kadibba waxaa loo baahan yahay marka in aqoonta iyo waxbarashada nimanka iyo naaguba ay isku si ugu dadaalaan oo ay is- isku si u bartaan oo khaasatan dhulka qarbiga markii la joogo tacliim saxiixa ah yaa loo baahan yahay iyo tadayun saxiixa ah haddii kale qof kuma badbaadahayo oo waxaa dhici karta marka afkaartaas iyo dhaqamadaas inay qofka soo galaan marka waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta qarbiga ku nool ama orobo ku nool ama amriika ku nool inay diin saxiixa ay bartaan oo ay diin saxiixa ku dhaqmaan ayaa loo baahan yahay si ay uga badbaadaan dhaqamada dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu